aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kayaanka gumaystaha ee yahuudda ayaa maanta duqeymo culus ku ekeeyey magaalada sancaa oo ah caasimadda dalka yemen warbaahinta maamulka yahuudda ayaa maanta sheegtay in diyaarado dhowr ah oo uu leeyahay maamulka yahuudda ay weerar xooggan oo xagga cirka ah ku qaadeen magaalada sancaa si gaar ah madaarka magaalada caasimadda taliska ciidanka yahuudda ayaa sidoo kale shaaciyey in gebi ahaanba uu shaqada ka saaray madaarkii magaalada kadib markii ay diyaaradihiisa laba maalin oo xiriir ah ay duqeymo xooggan ku garaacayeen badka garoonkan sidoo kale idaacadda ciidanka yahuudda ayaa sheegtay in duqeymo xooggan ku beegsatay dhowr xarumo oo dhaliya adeega korontada ayna isticmaalayeen kooxda xuutiyiinta ee raacsan dowladda shiicada ah iiraan iyo warshad samaysa shamiindada oo ay xuutiyiintu u adeegsanayeen qodista godadka waana sida ay hadalka u dhigtay idaacadda ciidanka yahuudda dhanka kale wasaa'il warbaahineed oo taabacsan kooxda xuutiyiinta ayaa tebiyey in maamulka yahuudda uu maanta diyaaradihiisa ku beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada sancaa iyo xarumo dhaliya korontada oo ay caasimadda ku tiirsanayd kanaalka labiyo tobanaad ee maamulka yahuudda ayaa isna shaaciyey in ilaa toban goobood oo ku yaala dalka yemen ay maanta duqeeyeen diyaaradaha kayaanka sahayuuniga weerarkan ay maanta diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee sancaa ayaa ku soo aadaya hal maalin un kadib markii dalka yemen duqeymo culus ka fuliyeen maraykanka iyo maamulka yahuudda iyagoona sheegay inay duqeymahaasi kaga jawaabayeen weeraradii ay kooxda xuutiyiinta ku beegsadeen madaarka ku yaala caasimadda yahuudda geeska kale ruushka ayaa sheegay in dowladaha reer galbeedka ay qorsheynayaan dagaal ka dhan ah dalkiisa xogahayaha golaha ammaanka ee ruushka ayaa maanta ku eedeeyey gaashaanbuurta nato iyo midowda yurub inay isku diyaarinayaan dagaal militari oo toos ah oo ay la galaan moscow mas-uulkan raashiyaanka ah ayaa shaaca ka qaaday in dowladaha reer yurub oo ay horboodayaan ingiriiska iyo faransiiska ay ku qaylinayaan in lama horaan tahay in ruushka la gaarsiiyo guuldaro istaraatiiji ah waxa uu intaa ku daray in nato iyo midowda yurub ay bilaabeen barnaamijyo ay ugu dan leeyihiin in ay reer galbeedka u diyaariyaan iska hor imaad militari oo toos ah oo ay la galaan ruushka isaga oo tillaabooyinkan ku sifeeyey kuwo gardaro ah hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shalay ku eedeeyey reer galbeedka inay wadaan daandaansi ka dhan ah dalkiisa taasi oo uu sheegay inay ku kalifi karto inuu hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka uu adeegsado dagaalka uu kula jiro ukrein ugu dambayntiina tobaneeyo qof oo reer khaza ah ayaa maanta ku shahiiday duqeymo uu maamulka yahuudda ka fuliyey jiida khaza wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa ku warramaysa in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay jiidda khaza ku shahiideen afartan iyo siddeed qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa boqol afartan iyo laba kale sababo ku aadan duqeymaha laayaanka ah ee ay halkaasi ka wadaan diyaaradaha kayaanka sahayuuniga ah ciidanka yahuudda oo duulaanka cadowtooyo ku jooga xayndaabka khaza ayaa maanta shaaciyey in uu ballaarin doono howlgalladiisa magaalada rafax oo dhacda koonfurta jiidda khaza warkan ka soo yeeray ciidanka yahuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay xaaladda jiidda marayso meel aad u liidato dadka reer khazana ay wajahayaan xaalado isbiirsaday oo qalqalgelinaya noloshooda sida cunto la'aan daawo la'aan iyo duqeymaha maamulka yahuudda oo joogto ah